shirka xigay waxaan la lahayn hay-adda la yidhaahdo w y g iyo hay-adda la yidhaahdo hanford oo laba hay-adood oo ayagana heer caalami ah oo ka shaqeeyo xagga horumarka iyo caawinta bulshada waxaa marka wasaaradihii horumarka iyo siyaasadda iyo ammaanka jubbaland u qaabilsanaa bay la kulmeen oo agaasimayaashoodii guudnay u dhan yihiin kadibna waxay noo sameeyeen soo bandhig waxyaalaha ay qabanayaan waxaa ugu weynaa kismaaya masr balaan amaba kisma qorshaha magaalaynta iyo oo kaasoo ay soo gelayaan mashaariic fara badan xagga beeraha xagga kalluumaysiga xagga biyaha mashaariic aad u malaynaysin baahidayadii deg deg ah iyadoo dhan ay kooban ay ahayd